dhegeystayaal waa idin salaamay waa aniga amina cadaanwe iyo barnaamijkeenii aada iga barateen inaan idiin soo daayo sabti kasta markay tahay labada galabnimo beauty and wellness talk barnaamijkan oo ma aragtay and laba sano ka hor aan bilaabay radioga in aan ka sameeyo oo ah dadka in laga wacyigeliyo dhibaatada chemicalska jirkooda galaayo caafimaad darrada oo u keenayo chemicalska ka imaanayo waxa laysku cadeeyo chemicalska ka imaanayo guriga guryaha waxa lagu nadiifiyo iyo ma aragtay chemicalska biyaha ku jiri karo in dadka laga wacyigeliyo khaasatan chemicalka sida mercuryga waxa laysku cadeeyo ku jiro oo dadka caafimaad darro badan u keenay ayaan barnaamijkan ugu talagalnay dadka in laga wacyigeliyo geliyo iyo caafimaadka guud ee bulshada maaragtay iyo dhibaatooyinka bulshada kusoo saabsan sama ku imaato dhinaca caafimaadka marka hadda bishii hore iyo bisha newton waxaa aad isbuuc kasta oga hadleynaa dhibaatada coronavirus oo ma aragtay jirada bandemiga adduunka kusoo kordhay hadeetaan oo ma aragtay meel kasto ay uxa u xeeran tahay dadkii ku xanuunsanayaan marka coronavirus dhibaatada uu keenayo qeybo kala duwan haddee noqoto muxuu tahay qofka inuu sameeyo hadday noqoto dadkii siday prevention ku heli lahaayeen kaga hortagi lahaayeen haddee ay noqoto dadka markay xanuunsadaan maxay tahay inay sameeyaan marka isbuuc kasta qeyb gooni ayaan kusoo qaadanaynaa isbuucaneetu maanta waxaan kaga hadlaynaa dhibaatooyinka ee ma aragtay uu coronavirus u keeni karo dadka maskaxdooda mental health hadday noqoto caafimaadka maskaxda iyo dadka maxay tahay waxa ay sameyn karaan si ay uga hortagaan in aysan maaragtay aad aysan u xanuunsanin ama ma aragtay waxa ay sameyn karaan haddii ma aragtay mental wellbeingkooda ama maaragtay caafimaadkoodii xagga maskaxda ay ka walwalayaan marka waxaan ka wareysan doonaa hooda samater oo oo oo wadanka canada canada magaalada maaragtay edmonton degan oo ma aragtay ku takhasustay caafimaadka maskaxda oo psychoterapist wax loo yaqaano ah ayaan maanta ka wareysan doonaa marka intaana aan hooda aan ka wareysanin xagga maskaxda waxaan rabay in ma aragtay aan wax yar ka hadlo update yar dadka siiyo oo coronavirus ku saabsan iyo waxa policyga soo kordhay isbuucaneetun sidaa ogtihiinba governorka wuxuu ku dhawaaqay in ma aragtay dadka guriga ay sii joogaan ilaa iyo may eighteenkeeda sideed iyo tobanka bish may taas waxay tahay in dadkii ma aragtay lasii badbaadiyo oo la yareeyo faafitaankii jirada maxaa yeelay sidaan hadda ka hor ka hadlaba jiradaneeton haddeysan dadka aysan faafin jiro sii soconaysa ma aha si loo yareeyo faafitaankaasi dadka caafimaadkooda looga warkao maadaama uu ma aragtay stateka uu kusii faafayo marka laakiin businessyada qaarkood ayaa la furay businessyada aan qaarkood aan lahayn dad badan oo customer ay sarfgareynayo ama dad badan ay arkayaan aan lahayn aa lasii furay laakiin markii may eighteen ka ka ka dambane qaar kale waxyar loo maleynaya in lasii furdo laakiin sidii hore cabaaray qaadanaysa inay wax ahaadaan maxaa yeelay waa in talaal ama daawo loo helo jiradanis haddii kale dadkii dhan ayay kusii faafaysaa marka laakiin waxaa raba dadka inaan xasuusiiyo sidii hore sharcigii hore uu governorka labada biloodoo hore uu sameynayo dadka way aadi karaan banaanka way aadi karaan banaanka way kusoo jimicsan karaan hadaarka qofka wuu bixi karaa wuu soo ordi karaa wuu soo lugeyn karaa taas hawadaaseetun qofka ma aragta uu banaanka u baxaayo way fiican tahay uu qofka soo lugeynayo qofka teeda kale uu aadi karaa meesha grocerigoo kale wuu soo adeegan karaa laakiin waxaan kula tagin talin lahay dadka maadaama meesha grocheriga ama meesha adeega ee dad badan iskugu imaanayaan in la yareeyo ma aragtay aaditaankeeda badan maxaa yeelay maxaa yeelay dad badan ayaa iskugu imaan karo marka ama waxaa aadiyeen markii dadka ay yaryihiin sida hadda subixii hore oo kale alifey ama ama maaragta maqribiyadii oo kale dadka markay kasii yaraadaan si markaasaysan ay kuu saameyna tan kale hadduu qof kasta awoodo inuu helo face mask ha iska xirto hadda face mask oo oo dadka waxay xiran wayaan dharka kasaa ka samaysan oo ma aragtay oo oo reusable ah oo qofkii uu ku celceshan karo inuu isticmaalo marka face maskana laba barnaamij ka hor ayaan kaga hadlay radioga iyo doctor susan oo oo cilmi baaris ku sameysa aan ka wareystay face maska wuxuu kugu caawinayaa in ma aragtay dadkaaseytun kale aad ku dhex jirtid aad ma aragtay aad badbaadisid haddii lacala ma aragtay uu xanuunkan kusoo hayo aadan ogeyn iyo dadkaas kalena inay xirtaan waxay muhiim ku tahay aday ku badbaadinaysaa so marka in in aan isbarno way fiican tahay face maska la xirto si ma aragtay uu dadkii ugu dadaalaan in ma aragtay uusan jiradii ay ay sii faafin iyo iyo ma aragtay ay isku badbaadiyaan taasna aad ayay muhiim u tahay laakiin haddii aad soo soconaysid xataa banaanka ku lugeynaysid ama leega ku lugeynaysid waa xiran kartaa face maska xataa aada u muhiimiya lakin always dadka ka ka ka dheero physical distance horta marka se qurux qoraxda hadda haddii sii kulaato way sii adkaanaysaa dadkii hoosta iskaga galan lakin always markaa lugeynaysid dadka aan qoyskaada ka tirsanayn lix tilaabo u dheero ha u dhawaanin si ay ma aragtay hadday xanuunsan yihiin lacala aysan kuusoo gaarsiinin aada og tahay in ma aragtay aad aad nabad qabtid taasna aada ayay muhiim u tahay tan kale oo ma aragtay aan rabo dadka in aan maanta kala hadlo aan xasuusiyo su-aalo badan ay dad badan ayaa ila soo xiriiray oo ma aragtay ka walwalayo qof qoyskooda kamid ah hadduu jirada ku dhacdo maxay tahay waxay tahay inay sameeyaan taas waa waa arrin ma aragtay aad aad ma aragtay muhiim u ah in laga hadlo ee dadka ay fahmaan khaasatan you know dadkeena soomaalida guryo yaryar ayaan degannahay dad badan ayaan isla degannahay ilmo badan ayaan qabnaa so marka aad ayay muhiim u tahay in ma aragtay la og yahay qofka wax uu tahay wuxuu yahay inuu sameeyo so hadduu qof kamid ah dadka guriga degan uu ku dhaco jiradaaneeta loo yaqaano coronavirus qofka wuxuu sameyn kara qofki waa in loo gooyo qol haddii xataa idinku adag tahay in qofkaas qol loo gooyo oo guriga qolal yar ay tahay stiil dadka qaarkood fadhiga hase ha seexdaan qolkaas hal qol haloo qofkaas hal qol ha loo gooyo hal ha loo ogolaado in qof qolkaas qolkiisa ma aragta loo daayo qofna aysan galin qolkaaseysan kan kale cuntada markuu qofkaaseytu la siinaayo weelasha ha loo gooyo weelasha qofkaaseysan koobka hadday noqoto saxanka hadday noqoto qaadada hadday noqoto fargeetada qofkaas ha loo gooyo weelkaaseytan iyo waxaas uu qofka wax ku cuno qof kale iyo wax ku cunin qofka ha loo gooyo hala siiyo ma aragtay qofka in ma aragtay ay ay ay ay gooni u noqoto teeda kale tan ugu weyn oo dhibaatada ka taagan tahay waa musqusha haddii qoyska uu leeyihiin hal musqul keliya waxaad sameyn kartiin musqusha qofkaase qofka oo xanuunsan musqusha markuu isticmaalo ama isticmaasho isla markii ha laga daba nadiifiyo wa waxay tahay inaad xasuusataan viruskanetan wuxuu ku ku kusii noolaan karo nadiifka so always guriga aad maaragtay in loo nadiifiyo waaye gacmaha qofka uu nadiifsado marka sidoo kale waaye musqushi musqushi qofka markuu isticmaalo ha laga dabagalo ha laga nadiifiyo hala nadiifiyo si dadka kale markay isticmaalayaan aysan uusan maaragta viruskii uusan ugu jirin hala leeriyana musqusha guryaha horta hala leeriyo aaday muhiim u tahay guryaha in la leeriyo oo dirishadaha la furo maxaa yeelay guryihii waxaa lagu dhaqaayaa isbuucii horena waan ka hadlay guryihii waxaa lagu dhaqaayaa chemicals badanaa lagu dhaqaayaa oo ma aragta dadkii exposure u keenayso ama jirkooda ka galayso iyo also viruskii viruskii viruskan waa wax hawe ah ma og tahay haddii qof qabo viruskii uu guriga ku jiro musqusha isticmaalaya guriga hawa soo gelaynin taasna dadka uma wanaagsano soo marka always ku dadaala in ma aragtay aad aad aad ma aragtay guriga dariishadaha la furo qolka maaragtay qofka laga nadiifiyo qolka qofka aan la gelin actually musqusha laga nadiifiyo teeda kalena guriga qof kastoo jooga inuu face mask xirto taasna ma ahan face maskaa xiran tahay qofka xanuunsana u dhawaanaysaa taas micnaheeda waxay tahay ma aragtay waa is ilaalinaysaa qofkane in lagu dhiirageliyo waa inuusan qolka kasoo bixin qofka ilaa iyo ma aragtay uu qofka uu kareysana ama musqusha hadday isticmaalayaan cuntada cabitaanka wax kasto irika loo dhigaa qofka telefon uu idiin soo diri karaa ama ama facetime idinkala hadli karaa intaas waxaa la diidayaa in ma aragtay dadkii ay is arkaan exposurkii uu bato soo marka taaseytun aad ayay u muhiim tahay tan kale ee tahay waxaa waaye dadka hadday ay aad u xanuunsadaan lacala dad badanoo waxaa arkay hadda ka cabsanayo inay istestigareeyaan ama dhaktar aadaan soo marka waxaa muhiim ah haddii qofka xanuunsado uu iskaga shakiyo uu iskaga shakiyo in ma aragtay uu uu uu ma aragtay uu uu qofkii maaragtay uu iskaga shakiyo inay xanuunsan yihiin aysan testa aadaynin taaseytuna ma aragtay dhibaato waa hadda stateka waxaa la furay meelihii dadkii lagu tastigareynayay oo oo ma aragtay lagu baarayay meelo badan ayay ku yaalaan so so aad ayay ay ay muhiim u tahay dadka in ay aadaan marka taaseytuna ha lagu dadaalo tan kale qofka haddii uu aada u xanuunsado camal uu neefta uu ku dhego waxaa sameyn kartaan qofka nine one one ha wacdo ha ha aado ha aado ma aragtay marka qofka haddii uu uu xanuunsado ma aragtay uu aad ama neefta uu dareemaya inay ku dhego qofka waa in ma aragtay uu uu wacaa nine one one emergencyga si uu aado so yuusan isdhihin dad waxaa maqlay oo nagu soo weydiiyey oo dhahaan dadka qaarkood isbitaalka inay aadaan way ka cabsanayaan waxay umalayaan in la dilaayo hadda isbitaalka dagaan qof qof dilaayo ma jirto dhakhtariinta waxay trainingkooda u qaateen ee intaasan wax u baranayeen inay dadka badbaadiyaan soo marka qofka in uu helo care uu aado isbitaalka aaday muhiim u tahay dad waxaan arkay ka walwalayo dadkooda markay isbitaalka ku jiraan inay isolated laga dhigaayo ama cunto la siineynin horta natureka oo coronavirus a saasee qof ma la booqan karo laakiin cunto in qofka la siiyo muhiim waaye always ha laga warqabo qoyskaada hadduu isbitaal ku jiro maalintii saddex mar afar mar shan mar waca neeraska iyo dhakhtariinta la hadla haddaad ka warqabtiin neeraska iyo dhakhtariinta way keergaraynayaan ma aragtay way ogaanayaan aaday u ogaanayaan marka aad ino waktigii waxaa waaye familka aada u advocate garan laheedeen u u xasuusin laheedeen dhakhtariinta dadkaada inay ku jiraan dadka qaarkood language dhibaato ayaa jiro luqadii maybe aqoonin marka aaday muhiim u tahay in isfahan fiican uu ka dhaco ayaka iyo nersiska iyo dhakhtarkeoba so marka always waca hubsadayaa u turjumaayo inay turjubaan haystaan waxay cunayaan maaragta xaaladooda intay mareysaa marka aad ayay taasna ay muhiim u tahay so marka hadda waxaa na nala soo gashay barnaamijka maanta nagala qeyb qaadanayso hoda samatar oo canada degan oo ma aragtay ku takhasustay caafimaadka xagga maskaxda psychotherapist ah marka hoda ayaan kusoo marka barnaamijkan maanta coronavirus sida uu maskaxda u impact garay ama saameynta uu qofka maskaxdiisa wellbeinkiisa ku leeyahay iyo dadka waxay tahay inay sameeyaan ayaan ka wareysanayaa hooba so marka iyadan aan u ogolaana inay isbarto nafteeda hooba kusoo dhawaa barnaamijka asalaamu calaykum amiira ramadaan kariim waan dhowahay waxaan hadda joogaa toronto waxaan u dhexeeyaa iminka toronto iyo edmonton shaqadaydu laba laba qeybood weeyaan qeybta crisaskana waan ka shaqeeyaa qeybta qalaas qalalaasada ah iyo qeybta oo mental health iyo iyo counseling so hadda takhasuskaygu waxa weeyaan oo ciyaalka ma aragtay traumatizeka ah oo maxay ahayd wadamadeeni ka yimi oo u baahan inaa maxay ahayd lagu caawiyo psychotherapy iyo reintegration settlement maxay ahayd iyo iskuulaadka
okay aad ayaad u mahadsan tahay hooda so hooda aan kusoo dhawaaw barnaamijka maanta waxaan rabay in aan kaala hadlo waa sidaa og tahay bo you know qof kasta hadda wuxuu la dhiilgaraynaya adduunka dhan coronavirus iyo everybody sida isku badbaadin lahaa in all of that so iyo annagaba somaha iyo annagaba ya qof kasta ha qof kasta ha so hal qof kaliya kuma saabsano so marka radioga just so you know radio life eh waayo dadka ku dhegeysanayaan so marka waxaan rabay in aan kaa weydiiyo and and um and and saam horta waxa inaa noo sharaxdid waaye maxay tahay maxay tahay saameynta uu coronavirus maskaxda uu u yeelan karo maadaama dadka guryihii ay ku xiran yihiin dadkii ma ar sidaa og tahaybo dadka soomaalida social distancing way ku adag tahay dad oo very social ah waayo oo bulsho jecel bulsho in lagu dhex jiro and and ma aragtay hal maalinaa waxaa la dhahay bulsho ma ma dhex gali kartid qof ma kusoo booqan karo qof ma booqin kartid i mean lifestylekeeni dhan ayaa isbedelay marka ma ma waxyar ma ka hadli kartaa ma hadli kartaa saameyntaasi okay so inta badan annaga soomaali ahaan waxaan awood saarnaa caafimaadka physicalka ah mentalka inta badan maxay ahayd focuska ma saarno oo ma ka hadalno caafimaadka maskaxda maxay ahayd ma taageerno marka public healthku waxay u kala baxaan waa taqaanaa waa health iyo mental health so maaha waktigan aan ku jirnana waxa weeyaan wakti crisisa qalalaaso marka waktigaas inta badan anugu markaan muddo aan kasoo shaqaynayay crisiska waxaana la baray crisisku qofku markuu ku jiro waxa weeyaan inaa inaa maxay ahayd ka fikirtid waxa maanta iyo beriya saa dambe aa samaynaysa marka activities activitieski ka waxay waxaan awal waxaan dadka aan oran jirnay inay banaanka u baxaan dadkooda inay soo bariidiyaan inay dad kale la xidhiiraan inay connection yeeshaan inay sheeko bilaabaan marka waxaynoo dhan waxay ahayd support oo dadku ay ka helayaan caafimaad bannaan socod dad la xiriir sheeko siday u nafisaan hadda waxa weeyaan colon waktigii waxaa lagu jiraa covid nineteen laba bilood saddex bilood ka hor bay arrintan inagu dhacday inaa dadkao dhan lagu yidhaahdo guryihiina jooga maxaa dhacay marka waa dad dadkeena waxay u barteen inay caafimaad ka helaan aroosina tagaan inay soo booqdaan inay maxayd makhaayadaha iskugu yimaadaan wixii oo dhan waa la wada jaray waxaa la iskugu keenay guri gurigii yaa jooga waa ciyaalkii waa reerkii waa madaxdii reerka waxa weeyaan marmar waayeel baa jooga waayeelkii awal maxay ahayd dee waxay haysan jireen dad ee la sheekeystaano way bixi jireen way lugeyn jireen way soo sheekeyn jireen hadda waxaa lagu yidhi guryaha ku xidhnaada marka waxaa ka faa'iidaystay corona waa youthkeena youthkeena social media iskaga jiraan laakiin dadkeenii dadkii maxay ahayd oo xaasaska ahaa hadda waxaa la iskugu keenay guri waxaa la yidhi wada jooga ka waxaa dhacaya waxyaalo badan public healthku iminka ka doodaan kuwa kanada jooga waxa weeyaan domestic violence aad baa looga hadlay domestic violenceka taasi waa qayb qaybka waxa weeyaan kale waxa weeyaan wadahadalkii markii hore jiri jiray iminka ma jiro sorry wada sorry maaha wadahadalkii fasaxii la heli jiray markii hore iminka nimankeenu way bixi jireen way soo shaqayn jireen naago way bixi jireen way soo shaqayn jireen ama gurigay joogaan wakti waxa la heli jiray oo fasax ah oo la kala maqan yahay oo la kala nafisayo iminka nafiskii ma jiro gurigii baa lagu wada jiraa waxaa dhacaya marka a lot of conflict conflictkaa sidee baa maxay ahayd loo loo loo laysku caawinaya layskala hadlaya marka annaga as mental health workers horta waxaan suggestionkan bixino waxa weeyaan raggii iyo dumarkii number one inay activity sameeyaan inay sameeyaan program maalin kasta inaad maxay ahayd wax la activity oo la sameynayo ama ilmaha wax loo dhigaya ama maxayd bilashii baa la bixinaya ama shaqooyinkii baa guriga laga dhex shaqeynaya activitygaasi maskaxday u roon tahay haddaa laakiin bila bilaa camal tahay oo just guriguun joogtid maskaxdii waxbaa isdhimaysa xanuunyaa kusoo baxaya anxiety depression fikirkii ma aragtay marka marka dambaan ka hadlaynaa bad waxaan rabaa impactaya dadka inay fahmaan like maxaa okay. waxyaaba impactiga like qofka maxaa maskaxdiisa ku dhacaa muxuu dareemaa qofka
yes so waxa weeyaan waxa weeyaan wixii annaga markii hore waktigii i think waktigii siyaad bare inay waxani nagu yaro dhaceen xanuunyadan may nagu dhicin laakiin cuntadii baa shortage noqday layman loo geli jiray iminka sidiisa leeg baa noogu dhacday wixii accessible noolihin wixii awal aan maxay ahayd aan meelaha aan tegi jirnay oo caadi noo ahayd iminka caadi maaha sheekadii way isbedeshay marka boundarieski barrierskan afar qaybood bay mental illnessku aan dadka uga caawinaa waa barriers waa protective factors waxa weeyaan coping strategies iyo soomaalid ku sheegi kartaa hadaa awoodid oo maaragtabarriorku waa dhibaatooyinka copingka maxaa tiri coping waxa weeyaan sida sida laysku daweyn lahaa weeyaan coping coping waxa weeyaan xanuunyadu markay ku ku qabsadaan sidaa isku daweyn lahayd sidaad uga uga bixi lahayd camal ha uga bixi lahayd nafsadaada adigoona dad kale oo caawimo aadan weydiisan sidaa nafsadaada jirkaaga isku daweynayo weeyaan markaad protective factorskana waa waxa u dhalatay uu ilaahay maaragtay ku siiyey oo sidii maxay ahayd markay baqdin ku haysato oo kale ay isku difaac ya waxa weeyaan waxaa ku dhalatay muxuu ahaa risk factorskana waa wax arabtid inaad iska ilaalisid oo oo oo maxay noloshaada wax yeeli kara camal waxa weeyaan khatar kugu dhacay ha maxay ahayd barrierskuna waa wax dee maxay ahayd ku hor yaala oo aadan iska dhaqaajin karaynin oo mar kastaba istraadid dhaqaaq ma dhaqaaqi kartid oo kusoo jiidayo maxay ahayd oo meeshii haddana kugu soo celinaya marka labana waxa weeyaan waa wax oo dee caafimaad oo aa ka hortegi kartid laba waxna waxa weeyaan wax dib kuu celinayo aan kuu ogolayn inaad maxayd horumar caafimaadkaaga u gaadhid marka dadkii waxaa jira laba qaybood dad oo xanuunyada dhimarku awalba hayay iyo dad ah oo caafimaadkoodii qabay laakiin iminka ku soo baxday anxiety werwer badan muxuu ahaa xanaaq badan fakar badan marka wixii waxaa keenaya situationkan hadda ku jirnay covid nineteen marka waxay isku arkayaan waxyaalo symptoms cusub oona weligood ina arkin marka waxay keenaysaa inuu qofkii isolationka keliya maaha inuu qofkii keligiis noqdo uu keligii fikero oo waxaan aanan warba ka haynin oo qof uu kala hadl kala hadlo xataa aanan garanaynin oo oo munsan oo dhinacuu u baxo garanaynin oo meel uu caafimaad ka helo awal cusbitaaladii baa noo furnaan jirtay iminka ma noo furna hadda waxa weeyaan call center waa sidaa tiri af ingiriisigii dadkii maxay ahayd ma ma u arkaan wax dee anfacaya qofkii nersta haddee xataa la hadlaysa lama fahmayo soo maha so so maxay ahayd wixiibaa barrierskanaan kuu sheegay wixii hortaaga waa kaas waxaasaa hortaagan waxa weeyaan barriersku wuxuu noqon karaa language soo maaha wixii laysku fahmi lahaa qofkii una ku fahmaynin dadkii soomaalidu maca kuwii shaqaalaha ahaa oo dee dadkii caawin lahaa guryahoodii bay joogaan kuma iman karaan annagu maxaan wax aan isku aan ku fahnaa waxa weeyaan xiriir face to face ah marka telefoonkan iyo waxaan waynagu cusub yihiin culture ahaan dhaqan ahaan waxaan dhaqan ma u lihin haddaan soomaali nahay marka waxaan oo dhan waa barasho xataa dadkeenii caafimaadka ka shaqaynayay iminka barashaan ku jirnaa waxaan waynagu cusub yihiin awal dadka waan ugu tegi jirnay guryaha iminka ma ugu tegi karno oo waan la mamnuucay awal maxay ahayd cusbitaaladan dadka ugu tegi ugu tegi jirnay iminka afkuunbaa wax lagaga sheegaya soomaalidiina weliba dadkii dee maxayd af soomaaliya keliya ku hadlayay ama af carabi ku hadlayay ama af talyaani sidee laysku fahmaya
waa runtaa waxa weeyaan dhibaatadaas so marka hadda hadda markay noqoto coronavirus and mental health so horta coronavirus kulligeen you know maalin kasta waxaan ka baranaa ma ogtahay those of us oo public health ka shaqeeya maalin kasta annaka xataa waxaan ka baranaa you know kulligeen uu nagu cusubaya bad markay noqoto mental healthka dhinaceeda maxay hadda cilmi baarisyada lagu sameynayo maxay tahay maxay ark maxaa la arkoyaa teeda kale maxay tahay soomaalida xaggeeda waxyaabaha lagu arkay hadday noqoto north america ama hadday noqoto europe waxyaabaha lagu arkayo maxay tahay xagga mental healthka dhinaca soomaalida horta waxani waa saddex bilood waxay socdaan marka crisiska waxa weeyaan inteena badan horta waxaan ku mashquulnay dadkeena inaanu siino caafimaad oo physical ah mental healthkii waxay noo noqotay wax oo aanan iminka muhiim ahayn qofkii waa arkaysaa oo marba wax isa sii dhimaya isa sii dhimaya laakiin waxba lagama qaban karo oo waxa ka weynaaday tii oo caafimaadkii maxay ahayd health wiseka maalin kasta waxaa la maqlayaa qof baan u dhintay coronavirus maalin kasta geeri baa lagu jiraa oo waxa la leeyahay laakiin problemka waxa jira imikadan soomaali ahaan waxa weeyaan cilmi awareneskii awareneskii inaa inaa la geeyo on a global base bcause waxaan na haysta in north america also dadka jooga global southka dadka soomaaliya degan ama dadka maxay ahayd oo oo carabta degan way naga sii liitaan ilan qalabkii annagu aana haysanay iyagu ma haystaan so waxa weeyaan ma fahansanaba because waxani waa wax nagu cusub ma fahansanaba social distancing wax la yidhaahdo oo weli sheekada iminka soomaaliya way soo badatay soo maha dadkii dhimanaya way soo bateen coronavirus wuxuu u batay wuxuu u batayna waxa weeyaan dadkii waxa weeyaan sidii you know business as usual sida gaaladu yidhaahdaan waxa weeyaan sidee u noolaanayaan haddayna bixi karin inuu soo shaqaysan karinin ilan annaga social waxa supports baanu leenahay laakiin eena iyagu lahayn government weeyaan support garanayaan qabnaa oo ma aragtay we have ma aragtay rich countries aan degannaha wadamadii taajiriinta yaaba dhibka ku adkaaday imagine dadka joogo
waxa weeyaan marka wixii anagu aan hore ka fahmayno oo oo sharci ee noo tahay inaan gurigeena joogno haddii aanan jogin iminka canada hadduu qofku baxo tigid oo bilaa camal ku baxo oo meelahaas meereysanayo waxaa la siinayaa tigid kun dollar ah yar iyo weyn marka waxa weeyaan annagu waxa la saaray restrictions adag inuu qofku gurigiisa joogo halkaas laakiin wixii baa maxayd ku cusub dadkii xataa ka shaqaynayay caafimaadka bilaa-aadmiga sidii ma u shaqeeyaan sidii halkan oo kale oo advanced maaha qalabkiina ma haystaan dad caawiya ma haystaan dad maxay ahayd taageera ma haystaan dowladdiina dee lacagtii baaba ku yarba dowladda oo wax wixii loo loogu baahnaa maba gaarsiin karaan ummadda dhan
dowlad oo capacitigeeda daciifahay ahayd soo ku dar coronavirus oo pandemic ah i mean waa runtaa and then added other environmental disasters oo jira hadeer saaneysan ma aragtay meelaha biyaha iyo all
mar marka annaga waxay nagu eeg tahay inaan awoodeena dee reer north america inaan ku caawino sidaan ku caawin lahayn wallahi dhalinyaro badan baa soo baxday oo dadkii caawinaysa marka waxa weeyaan aan kusoo noqono su-aashaada i weydiisay qalalaaso markay dhacdo waxa weeyaan mental illnesska waxa looga hortegi karaa inaa samaysatid program maalintiiba program aad samaysatid oo programka la socotid ama ilmahaaga inaa inaa maxay ahayd iskuolkii iminka ciyaalkii wada guryahoe wada fadhiyaan waa bilaa maxay ahayd iskuol so iskuolkii online baa loogu dhigaa adigu maxaa samaynaysaa waalid ahaan ilmihii baa caawinaysaa marka waa kuu program adeegan aad soo adeegaysid cuntadaada aad diyaarsanaysid waa kuu program maxay bilashan aad bixinaysid markaa consistent goals and plans baa la yidhahdaa consistently haddaad taa samaysid maskaxdii waxay qaybtii maskaxda ee xanuunyada ma aragtay susceptibleka u ahayd waxay noqonaysaa resilient oo way ka hortegi kartaa xanuunyo badan oo kusoo socda laakiin haddaad mashquul exactly marka mashquulkaas marka maxay programkaasa aad samaysatid waxaad dhacaysa isolationkii baa yaraanaya isolationku keliya maaha wax oo physicalka dadku waxay u maleeyaan qol markaa isku soo xirtid waa isolation oo qol baa isku soo xirtoo keligaabaa meel fadhida maya maaha isolation waxa weeyaan qaybta maskaxda ah waxay maskaxdu waxay u baahan tahay inay shaqayso waa sidii mashiin oo kale haddayna shaqaynin fekerku wixii hore ayay maxay ahayd ka fekeraysaa over and over again waxaas marka wixii baa dhibaato hadhow kugu keenayo xanuunyo kugu keenaya waa runta ha ha so marka fekerkaasaytun oo wixii hore dadka si uga hortagaan maaragtay structure gareeyaan derde maalintii wakti ay samaystaan maxay tahay waxyaabahaas oo kale ay samayn karaan tusaale ahaan ka bixi okay marka waa aragtay iminka soomaalideenu waxaan nahay ama minimum shan qof baan guriga ku jirnaa shan ama lix ama maxay toban qof baan guriga aan aan ku joognaa marka wada hadalka waa muhiim ina maxay ahayd ilmihii wax loo dirsado waa muhiim hadda waxay u maleeyaan qofku hadduuna bixin oo oo oo maxay ahayd wax soo qaban banaanka wax ka soo qaban inuuna waxba qabsan laakiin gurigaaga adigoo jooga wax qabsan kartaa hadda wax kasta ama waxay ku shaqeeyaan laptopka ama telefonka ama t v-ga ama maxay ahayd so waxa weeyaan inaad kala qaybisid noloshaada wixii aad samaynaysid t v access hadda dad baa jira iminka ciyaalkeena oo kale from i think from fourteen afar iyo toban jir ilaa kooyo koo iyo labaatan waxay ku khafiifeen game waa gamers duma rag iyo dumarba marka haddii ayna jirin structureka sheegaysid oo mashquulka laismashquulin oo ciyaalka aan lahorteg laga hortegin gamingkan fara badan oo loo sameynin activities activities waxa weeyaan iminka wakti ramadaan baan joognaa activities waxa weeyaan qur-aan inay bartaan xadiisyada inay akhristaan qoraalkooda maclimiintooda inay la xiriiraan wixii lagu loogu talagalay qaar baa graduate gareynaya this year i think from uh, high schoolka uh, ka qalin jabinaya marka stress weyn baa haya ciyaalkan yaryar ee graduationka oo pandemickan ku dhacay marka taasi waxa weeyaan sheeko kale yes laakiin wax badan baana haysta internal marka malaa you know ilaahay baa noogu soo rogay inay pandemicun family structureka hagaajiye hadda waa inay soo baxaan dad hogaamiya familigii oo oo maxay ahayd structure kan u sameeya because haddayna structure jirin waa laysla qasmayaa crisisku wuu sii badanayaa xanuunyada maskaxda way sii badanaysaa hadhow solution baa loo waayayaa so markas aan waxaan ku socelina waxaan so structureka sidaa dhahda hadaayadka qofka bini aadanka waa in uu maalintii program uu samaystaa program waxay noqon kartaa hadduu shaqeynayo shaqadiisii uu ku mashquulo ama activity guriga uu ka sameynayo ama ilmihii homework hadduu ka caawinayaan ama home schoolingki distance learningki ay ka caawinayaan so marka another world waxa aan leedahay waxaan waa qofkii ha ismashquuliyo maskaxda ha mashquuliyo exactly marka waxa weeyaan waxa annaga nala baro crisis waxa weeyaan waa inaad focuska saartid maskaxdii ka maskaxdii shaqeynaysay oo oo aadan saarin wixii emotional ah that means wixii kaa xanaajinayay wixii warwar ku qaadsiinayay wixii maxay ahayd waswaaska keenayay waxaasoo dhan waxaas kaga ilaalinaysaa marka ismashquulisid maskax ahaan
Yeah, and and you know honestly, wallahi, dadka Soomaalida always I remember, you know, and and and marka aan health education u sameynayo, and and khaasatan gabdhaha Soomaalida markaan kala hadlo oo ilmaha leh, markaan kala hadlo child spacing iyo waxaas mashquulka ay yihiin, always waxay dhahaan, you know, and waxaan isku mashquulinaa stresska iskaga saarnaa inaa aroos aadno inaa inaa ma aragtay telefonka saaxiibadan kula hadalno all of that waa marka waxaa u malaysaa intiya interruption hadda ku dhacay and so marka and and so hadda and normal keniya la dhex galay interruption lagu sameeyey oo la kala joojiyey marka hadda dadkii maxaa waaye new normal inay samaystaan and waa runta advice-ka aad bixiso wax fiican waaye new normalkaas maxay tahay sidee mashquul iskaga dhigi kartaa yes marka wakti dan ma garanayno inay maxay hayd saddex bilood arrintani ku dhammaanayso mise inay sanad kale aan maxayn marka wax rajo keliyaan ku nool nahay iminka
hobay waxaan dhihi lahay yes rajada it's so important and i think dadkeena maaragtay you know dadka soomaalida diinta way yaqaanaan and always always way xagga rajada way ku fiican yihiin but also waxaan dhihi lahay present moment you know had deerta inaysan qofka this moment inuu fog ma ka hadli kartaa mindfulnesska wax yar
okay so anigu maxay ahayd mindfulness aad ma u isticmaalo laakiin mindfulness waxa weeyaan sticking to this moment maanta beryo beri crisiskuna inta badan waa mindful mindful uh, approach ayay isticmaalaan marka yeah. anigu mindfulness waxaanan u isticmaali karaynin waxa weeya mindfulness dad badan school of thoughts ayaa kiyimi oo mindfulness qaar waxay odhanayaan waa yoga mindfulness qaar waxay odhanayaan spirituality mindfulness so mindfulness waxa weeyaan you know a huge category of maxay ahayd wax caafimaadka oo aad iskaga ilaalinaysid werwarka badan iyo fikirka badan iyo xanaaqa badan ya so waxa weeyaan laakiin annagu muslim ahaan ilan soomaalintooda badan ninety nine point nine percent waxa weeyaan waa muslim waa dad ilaahay aaminsan so salaadu waxa weeyaan part of mindfulnesskaasi waktigana ramadaanka ku jirno waa wakti aan caafimaadkeena aan iminka aan ka shaqaynayno oo caafimaadka aan ilaahay isku xirayno marka intaas oo oo bishaas oo ramadaan waxayba ka hortegaysaa intaas oo oo oo maxay ahayd oo risk factorska oo oo na soo geli lahaa maskaxda naga soo marka ilaahay baaba isku keenay pandemickan iyo ramadaankan oo noo dawa ah ha you you are right and ma aragtid and and and hoba i'm glad inaad taas ka hadasho because salaada waxaa waaye aad wax mindfulness u ah oo qofka dee marka waa inuu fo u focuso that moment salaada markaad tukanaysid ilaahay adigaa wada sheekeysanaayo ma ogta I mean like ilaahay ala hadloosaa so that moment you know like maskaxdaada nabad ay ku joogtaa peaceful waaye and ramadaankane dadka often ayay ay salaadayaan waad soomaysaa it's such a ma aragtay ritual um, journey waaye ya marka waxaan anigu ku jeclaadayna you know soomaalidu waa dad resilient ah isbedelka waktiganaan ku jirno isbedelkii way u fududaatay intooda badan because ilaahay bay sasiiyaan wax kasta waxay yidhahdeen way qoran yihiin ama maxayd ilaahay baa qoray ama maxay ahayd waan ka hortegaynaa insha allah wax kasta ilaahay bay maxay ahayd talada saaran saareen marka waxa weeyaan wixii baa isbedeli laakiin meel keliya ayaan arkay aanan isbedelin weli si fiican isku bedelin waxa weeyaan dadkeena waayeelka ah awood lama saarin badan marka waxaan arkay waayeelkii oo liita caafimaad jirkooda iyo caafimaadka maskaxdaba waxay u liitaan because connectionkii xidhiidhkii jiri jiray markii hore iyagu ayna isticmaali jirin social media telefon hadda waxay noqotay muhiim inay taas isticmaalaan qaarkood ma yaqaanaan sida telefonka loogu isticmaalo social media telefonka way diri karaan laakiin social media dhalinyaradeennu whatsappkay isticmaalayaan instagram snapchat facebook qaarkood waayeelkii waxaas kuma jiraan intooda badan so waxaad dhacday inaa maxay la ilaabo maaha wadamadeena maraykanka maybe laakiin wadamada ingiriiskaan ku arkay wadamada kale ee eurubkaan ku arkay marka dhimashadu iminka waxay ku badan tahay dadkeenan da-da weyn
ya da-da weyn haba laakiin dadka yaryar xataa ma aragtay way way saameynka dad yaryar waa arkay aniga hadda dhinteen waa arkay oo foodiiskooda ku jiraan waa arkay visidkooda ku jiraan oo underline issues qabaan iyo dadka jiraan dadka sokorta qaba dhiikarka qaba asma even asma oo ma aragtay environmental issues ah dadka hadda saaneysan complication iyo dadka sigaarka cabo shiishada cabo i mean any respiratory issue dan qofka wuxuu u yahay high risk yes marka waxaasi horta waa health issue waxanina waa addition laakiin siday isku ilaalinaysa soo ma number one waa inaad nafsadaada ilaalisid number two familygaaga inaad ilaalisid marka had haddii aadan ka warqabin familygaaga ilan iminka waxaanu maraynaa xaalad maaha inaad nafsadaada badbaadisid waa inaad dadkii kalena xataa garatid waxay u baahan yihiin dadka jaarka ah dadka waalidka ah dadka maxay ahayd ilmahaaga ah wixii maxay tolkaaga ah marka waxa lagu soo noqonayaa wixii basicskii waagii hore dadku siday u noolaan jiraan kusoo noqonaynaa baan u malayaa ee basic needskii iyo maxay ahayd inaan basic needskii uun ka fikirno ama lacag hayso ama aan haysanayn situationkeenu waa same dadkii oo dhan waa la wada simay waxa waxaana simay cudurkan
ha laakiin sinaashadaasaytun still ma aragtay Those, those of us of public health, especially equity, marka noqoto, there is still argument because it's aad waxay u saameynaysaa dadka low income-ka ah dadka midabka ah so marka impactka coronavirus waa loo kala duwan yahay because of the pre-existing issues oo wixii xaaladihii dhibaatooyin oo awal hore u jiri jiray ama caafimaadka noqoto ama xiran dhaqaalihii ama dhaqankii ama languagekii ku xiran you know so dadka immigrantska barrierskaas dhanay qabaan same with dadkeena soomaaliya soomaaliya dekan xataa barrierskaas dhibaatooyinkaas way la kulmaayaan maxaa yeelay dad oo intaasoo sano dhibaato iyo dagaal iyo qax kusoo jira waaye oo pandemic hadda ugu darsamay so marka waa saameynaysa maxaa raba marka inaan ku weydiiyo daayir waxaad ka hadashay domestic violence and yes. now you know like soomaalida waxaan qabnaa dhaqan ah ma aragtay you know and markay noqoto and marriage and dadka you know isqaba inay isla joogaan isla degaan ama ilmo isla koriyaan all of that it's it's a it's a it's not a dhaqan oo soomaalida aad sameeyaan you know yes. so marka now that dadka ay ku qasban yihiin guriga inay isla joogaan what do you think of that and then also how does that mar taas maxay u saameynta oo maxay u keenaysaa domestic violence ama dagaalku u keeni karaa and then saameynta oo oo oo mental healthka caruurta maxay ka u imaan karo horta waxay ku saabsan tahay inta badan needs waxani so waxa weeyaan needskaagu haddeena hadduu qofku uuna helin wuxuu doonayo waxa bilaabmaya qeelo iyo xanaaq iyo frustration waxbaa kaa maqan soo maaha labadii qof markaa haddayna is ogeyn oo oo xiriirkoodu markii horeba uuna ahayn wax oo dee adag xiriir adag oo day wada sheekeysan karaan waxa bilaabmaya khilaaf iyo qeelo iyo xanaaq marka xanaaqa waxa keenaya marmar unresolved issues that means wax hore maskaxdaada ku jiray oodan aadan weligaa aadan ka hadlin ama aadan wax ka qaban ama waxa keenaya wax fiir ah baqdin dadka inta badan annaga waxay noogu badan yihin soomaali ahaan waa baqdin iyo waxa noogu jirayo waxaas maan keeni karnaa lacagta maan sameyn karnaa maan ka badbaadi karnaa cudurkan marka wixii annagoona ka hadlin waxay soo baxaysaa xanaaq bay kusoo baxaysaa haddaanan ka hadlin so problemka annaga annagana haysta soomaali ahaan hadalkaa noogu nagu yar conflictka markuu conflict dacana we escalate from zero to a hundred so waxaan xanaaqii an isagoo iminkaas bilaabmaya wuxuu gaarayaa cirkaas buu gaarayaa hal mar marka ma naqaano inaan xanaaqa mardo dee aan isdejinno sidii dee qur-aanku nagu yidhi isku dejiya xanaaqeena aad u badan marka anagoo is ogeyn waxaan arkaynaa qofkii physical baan la galnay ciyaalka inta badan aan aan ka aragnaa physicalkaas oo maxay markan ciyaalkan la shaqeeyo iskuulaadka dagaalkan iyo laakiin dadka isqabana way dhacdaa marka wax ujeedo maaha oo dee qofkanaa doonaysid
dagaalkooda kama hadlooyo waxaan ka hadlooyo like now coronavirus domestic violence muxuu u keenay iyo mental hade waxaan okay that's what i'm saying because qofku gurigee wada joogaan iminka sidii hore maaha dadkii way shaqayn jireen raggu waxay tegi jireen shaqo maybe twelve hours bay soo maqnaan jireen by the time xataa ilmihii ma lays arkayo ilmihii way subaxii bay kala hayaan way soo noqonayaan habeenkii markay yimaadaan ilmihii wuu hurdaa so qaarkood buuqa ilmahaaba dhibayaba because may u baran gurigiiba fadhiya waxa dad baa shaqooyinkii laga soo fariisiyey incomekiibaa maxay ahayd ma jiro frustrationku markaa muxuu imanayaa lacag la-aan marka qofkii ku ag joogunbaa carada kula dhacaysa soo maha kulama dhacaysid dadka banaanka ah waad qofkan ku ag joogun baa oranaysaa please leave me alone i don't want to talk ha idaa ma rabo hadal hadalkii waxa weeyaan marka meeshii ka imanaya xanaaqani wuxuu ka imanayaa need waxa u baahan tahay nafsadaada u baahan tahay soo maha so naagtii guriga keligee joogi jirtay nafisi jirtay sideedaa saacadood labiyo toban saacadood iminka ilmihii baa dhex jooga ma nafisayso maybe waxay leedahay toddoba ciyaala mid kasta waxay u baahan tahay ilmihii inaa homeworka lala qabto awal waxay la sheergareynaysay maxay ahayd responsibilitygaas board board of educationka oo ilmihii macalimiin baa wax u dhigi jirtay iminka yaa wax u dhigaya wax iyadaa wax u dhigaysa qaar badan oo single motheraa jira ya
ilma attention ay kaa rabaan ha ya so dhibaatada waxaa keenaysa ya dhibaatada waxaa keenaysaa waxaa keenaysaa isbedelkii dhacay sida sida loo baran lahaa systemkan cusub because waa wax annaga nagu cusub hadda waxaan ku jirnaa transition aada u weyn from health to mental health to system to money to everything wax kasta oo nolosheenna awal hagaagsanaa iminka wuu arbishmay ha waa runta ha waa waxaa waaye transition weyn waaye hadda xagga oo iskuolka hooyooyinka maxaa kala talin karta oo distance learningka sida ilmaha structure inay u sameeyaan uga caawin like ama mental healthkooda wellbeingkooda yeah so waxa weeyaan inay inay reerka dhan iscaawiyaan baa fiican maca ilmahana lagu daro ha tii toddobada ciyaal le at least waxay leedahay mid oo ama laba oo teenage ah kuwii teenageka markaa waxay barayaan kuwii yaryaraa waa inaa la kala qaybsado shaqadii waa waxaan kuu sheegaya sidii waagii hore waa inaa la bilaaba i remember aabo iga sheekeenaya ciyaalka markay elementary ka baxaan kuwa yaryar bay wax u dhigi jireen soomaaliya sidiisa leeg waa inaa la sameeyo kuwa waaweyn inay kuwa yaryar baraan negotiationna inay macalimiinta la sameeyaan because waxani waa wax nagu cusub waxayna u baahan tahay transition macalimiintii inaa lala xiriiro lagu yidhaahdo ilmihii wuxuu awoodi karo keliya inaa loo soo diro haddii kale wax ziyaado ah haddii loo soo diro ilmihii maxay fikirkiisa uu yaraanaya werwer buu bilaabayaa ilan wuxuu awoodi karaynin baa la siinayaaya soo maha so inaa loo yaryaray ilan systemkii waa inaa marka hore lala qabsado marka dambena inaa maxay ahayd la saaro awood tacliinta laakiin marka hore waxa weeyaan online ilmihii muula qabsaday horta inaa la isweydiiyo weeyaan ha waa runta ha iyo structurekooda ma aragtay in uu uu u saxmo in la hagaajiyo ilmaha way kala waaweyn yihiin ilma yaryariisa jiro teen ageka mid kasta niid niid gooni ah ee ee qabaan so waxaan kuweydiinayaa haddee noqoto maadaama aa youth la shaqaysid youthka hadda maxaa ku aragtay oo oo in terms of mental healthka covid covid inka hadla horta youthku waa the most resilient population iyo da-dooda iyo fikirkooda ayaa wuxuu siiyey awood ay isbedelka si dhaqso ah ula qabsadaan maadaama ay social media iyo waxaas ku jiraan covid nineteen horta kuwa aan aan maxay ahayd aan aan caawino kuwaas inta badan covid nineteen iyo waxaas n kama warqabaan more than waxay social mediada ka arkaan awareness markaa waxaanu sameynay social media and initiatives baanu sameynay to instagram and to whatsapp and marka laba laba qolo weeyaan qolooyin waxaa jira oo cusub oo hadda yimi the last six months the last one year the last two years oo yimi oo oo cusub oo af soomaali waxaan ugu ugu sheegno iyo qolooyin oo ku dhashay waddankan north america oo maxayd la qabsaday oo u haystaba iskuolkan laga fasaxay inayba fasax yihiin oo fasaxay ku jiraan so waxa waxa noq waxay noqdeen inayna awood saarin tacliintoodii marka tii baan iminka aan ku jirnaa inaan aan maxay ahayd aan hagaajino oo tacliintii
uma qaadanayaan iskuolka camal ka wadaan exactly serious marka waxaanu joojinay iminka waxa la yidhahdo counseling usually waktigan oo kale oo qalalaasada ah counselingkan wuxuu noqonayaa wax hadhow wax hadhow maxay ahayd awoodda la saarayo laakiin iminka waxa weeyaan immediate needska waa qof wax muu cunay ya qof wax muu cunay qofkii maxay hygienkiisa muu ka shaqeeyey nadaafadiisa qofkii iskuolkii tacliintii muu ka soo baxay relationshipka waalidka because iminka relationshipkii hore ee dee ilmihii iskuolka tegay soo noqonaya wuu isbedelay hadda waxa weeyaan waalidkii oo language barrier leh baa maxayd ilmihii la hadlayo kule iskuolkii wixii laguu soo diray ma ma ka soo baxday ilmihii marka wuu ogyahay waalidkii inuuna iskuolka iyo waxaas la hadlaynin wuxuu oranayaa haa haa hadhow email dheer baa loo soo diraya from the school administration ilmahana waa ilmo graduate garaynaya how baa marka uu u dhamaynaya intaas oo modules ah oo laga rabo siduu u dhamaynaya before graduation which is june
waalidku waa sababtaasay ku fiican tahay structure inay u sameeyaan yes so yeah so waxa weeya structurekii baa iminka horta ku adag maadaama waxaanay nagu cusub yihiin structurekii waxay noqotay waa i don't know i think waa taqaanaa ilmahan waa ina wax lagu soo celiyo maanta dhan maanta dhan waxaan samee waxaan samee waxaan samee so wixii adigoo arkaya adigoo waalid ah aa maxay ahayd arkaysid structurekii inaad doonaysid two to three inay wax sameeyaan three to four four to five baana ilmihii ku oranaya give me fifteen minutes twenty minutes isii thirty minutes saacad dambe kalaan sameynaya marka maxaa sameynaysaa adiguna dee frustrated baa noqonaysa waa xanaaqaysaa so halkaasay khilaaf ka bilaabmaysa haddana marka wixii iminka way isla arbushan yihiin laakiin rajadaasaanu maxay ahayd inta badan hoobkaasaanu siinaa waalidka waxaanamaalino hoobkana maxaa waaye marka hoobka waxa weeyaan waxaani way nagu wada cusub yihiin waa wax nagu cusub waa wax wakti qaadanaya waa wax aan dee annaguna waa dad waxaan nahay tacaliinta aad u jecel haddaan soomaali nahay marka ciil baa ku qabanaya ilmahaasoo dee wixii aanan ka soo baxaynin marka waxaan leenahay dadka dhan isku meel bay taagan yihiin iminka maca macalimiintii way og yihiin situationkan aan ku jirno way way noo tartiibin tartiib bay nooga dhigayaan way noo yaryareynayaan maxay ahayd assignmentska don't worry marka waxaan sameynaa iminka mediation waxaan dhexdhexaadinaa dadka macalimiinta iyo waxaan u dhexeynaa iyo iyo waalidka oo maxay negotiation iyo waxaasaan ku jirnaa inta badan marka insha allah ilaahay baa khayr nooga dhigay wax fiican waa insha allah marka barnaamijka hooda gabagabadaan soo gaarnay maxay tahay ereyadaada ugu dambeeya dadka maxaad kula talin lahayd so hadda waxaan sameynaynaa waxa la yidhaahdo hotline oo telefoon ay wici karaan dadka soomaalida marka soomaalidu waxay u furan tahay ee degan ottawa iyo edmonton laakiin i think waxaani haddee baahi badan la helana inay weynaan doonto meel ay waci karaan dadka soomaalida faamiliyaasha dumarka ragga maxay dhalinyarada ee hadli karaan ay ka hadli karaan dhibaatooyinka ee la kulmeen post pandemic marka waxaleedahay meelaha kalena hadline halaga sameeya camal aan leedahay ha marka we because we way u baahan yihiin maca waxa u baahan dadkan waayeelka ee maxay keligood iska iska ee degan maxay ahayd guriga
waa runta ha aad iyo aad oo maa su-aalahood sida loogu soo aad ayaa u mahadsantaha hooda barnaamijka aad nagala soo qayb qaadato maanta thank you and stay safe with bio you too you too amira assalamu alaikum thanks everyone assalamu alaikum